madaxweynaha dowladda federaalka ah maxamed cabdulaahi farmaajo oo uu weheliyo madaxweynaha puntland wafdi ka socda dowladda federaalka ah iyo puntland ayaa habeennimadii xalay waxa ay ku soo dhexeen degmada qardho halkaasoo ay kula soo kulmeen boqor burhaan boqor muuse iyo waxgaradka deegaankaas subaxnimadii saakay ayaa madaxweynaha soomaaliya iyo wafdiga la socdaa waxa ay booqasho dhinaca dhulka ah ku soo mareen waddada laamiga ah ee isku xirta qardho ilaa boosaaso tuulooyinka iyo degmooyinka ku yaala waddada u dhaxaysa qardho iyo boosaaso ayaa waxaa safnaa dadweyne aad u tiro badan oo huwanaa calanka soomaaliya iyadoo dariiqyada gaadiidka soo dhoweynta loogu talagalay iyo tabeelayaashaba lagu xardhay calanka soomaaliya iyo sawirada madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha ayaa markii uu soo gaaray degmada carmo waxa uu salaan sharaf ka qaatay ciidamada kuuliyadda booliiska soomaaliyeed ee degmada carmo waxaana madaxweynuhu hoolka kuuliyadda carmo kula hadlay dadweyne aad u fara badan oo ka qayb qaadanayay soo dhoweynta madaxweynaha wakti hadda aan taaganahay oo bulshada iyo dadweynaha iyo shacabweynaha reer carmo ay ugu soo dhoweeyeen sida diiran oo waartinimada leh ee soomaalinimada leh runtii waa wax aan weligeed iloobi doonin taasna waxay ka turjumaysaa dowlad jeceelka iyo soomaalinimadiinna iyo midnimadiinna ayay ka turjumaysaa oo puntland ma imaan waa markii ugu horreysay fakarka aan ka qaaday waxaa weeye kow puntland inay tahay meel nabadeed meel dadkeedu ay jecel yihiin soomaalinimada iyo dowladdoodu ay jecel yihiin meel soo dhaweyn leh muxibo leh waaltinimo leh soomaaliyeed
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay hadiyado dhowr ah oo lagu guddoonsiiyey magaalooyinka qardho waaciye iyo carmo kuwaas oo ka kooban faras geel iyo dhul qardho markaan tegey boqolaalo kun yaa soo dhoweysay waxaan halkaas lagu siiyey hadiyad faras ah markaan ka soo tagnay oo aan nimid waaciye iyaguna waxay siiyeen geel haddana waad maqlaysaan wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda inuu siiyey dhuli siiyey macnaheedu waxay tahay waa isku kay dhacsan tahay marka haddaan soo taargobo waan halkan imaado waxaan haystaa rati iyo faras iyo guri marka taas runtii waa kaftan waxay ka turjumaysaa xaqiiqda ka jirta puntland iyo soomaalinimadeena iyo madax jeceylkeenna iyo dowlad jeceylkeenna ayay runtii ka turjumaysaa sanadka laba kun iyo siddeed iyo toban ayaa madaxweynaha soomaaliya waxa uu ku tilmaamay sanad wanaagsan sanad dibu heshiisiineed sanad ay ka shaqayn doonaan horumarka waddanka laakiin sanadkan waxay noqonaysaa sanad wanaagsan labada kun iyo sideed tobanka wuxuu noqon doonaa sanad dibu heshiisiin oo ummadda soomaaliyeed aan isu keenayno ummadda soomaaliyeed aan isu soo dhaweynayno ummadda soomaliyeed isu soo dhaweynayno ummadda soomaaliyeed aan walaalaynayno ayay noqonaysaa iyo sanad horumar oo ah hadal yar iyo howl badan shaqo badan inaan gelino dhanka horumarka oo aad sheegteen halkan ka sheegteen inaad u baahan tihiin shaqo abuur in loo baahan yahay maalgashi in loo baahan yahay in la abuuro maxaan ku raada la xoojiyo oo la hormariyo ganacsatada iyo warshadaha taasna runtii waxyaabaha aan doonayno inaan sanadkan aan qabanno weyn madaxweynaha ayaa deegaamada uu booqashada ku tegey waxa uu kala kulmay soo dhoweyn aad u ballaaran iyadoo dadweynuhu ay muujiyeen sida weyn ee ay taageerada ugu hayaan dowladda federaalka ah ee soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo caawa ku sugan aqalka madaxtooyada ee magaalada boosaaso ayaa dadweynaha puntland waxa uu kala kulmay soo dhoweyn aad u ballaaran taasoo muujinaysa taageerada ay u hayaan dowladda federaalka ah ee soomaaliya tuulo kasta iyo degmo kasta oo laamiga ah waxaa safnaa dadweyne fara badan kuwaasoo madaxweynuhu uu si gaara ula kulmayey waxaana muddadii uu ku sugnaa puntland madaxweynuhu uu dhagax dhigay mashaariic isugu jira dhismayaal iyo waddooyin ay ugu weyn tahay waddada isku xirta kalabayr ilaa caluula oo dherarkeedu yahay shan boqol iyo lixdan kilomitir oo dhinaca laamiga ka baxsana taasoo dadweynuhu ay aad u soo dhoweeyeen faadme yaasin jaamac v o a boosaaso